safar kooban oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare uu ku tegay deegaanada maamulka isis sii khaatuma ayaa muddooyinkan dambeba waxaa indhaha ku hayay guud ahaan warbaahinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo ka hadlaya nidaamka maamuleynta dalka ee federaalk ah ayaa sheegay in maamulka curdunka ah ee khaatuma uu noqonayo maamul dhammaystiran sidaa aawageedna guud ahaan daneeyayaasha arrimaha soomaaliya iyo beesha caalamka laga doonayo inay si sii khaatuma ula macaamilaan sida maamulada kale ee dalka ka jira ahayna magaalada laasacaanood meel lagu muransan yahay ama muran uu ka taagan yahay ka mid ahaanshaha dhulka soomaaliyeed hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa aada ugu farxay kuna riyaaqay dadka ku nool deegaanada maamulka icc khaatuma oo muddooyinkan baloolan ugu jiray sida maamulkaasi oo aqoonsi kaga heli lahaa xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya
waxaan coddeer ku sheegayaa in icc khaatuma tahay deegaan iyo maamul soomaaliyeed oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya mana ahaa meel lagu ma aha meel lagu muransan yahay sidaa darteed dhammaan saaxiibada soomaaliya kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxaa waajib ku ah in ay si la mid ah maamulada kale ee federaalka si la mid ah maamulada kale ee federaalka maamulka khaatuma ula dhaqmaan